bedel maxamuud sheikhi iyo carab axmed gaarane waxay ka mid yihiin tiro badan oo dhallinyaro ah oo subax walba u yimaada laamiga magaalada boosaaso si ay ugu qaadaan bagaashka gaadiidka lagu raro waxayna sheegayaan in saameyn xoogan ay ku yeelatay lacagta doolarka oo aan isku bixin karin noloshooda waxayna sheegayaan in mararka qaarkood ay helin xuquuqdii ay shaqaysteen maadaama lacagta la isugu diro qaabka elektroniga ay tahay mid ku xiran hawada oo mararka qaarkood caqabado ay ka dhacaan saameynta aa nagu yeelatay lacag soomaalida la joojiye annagoo xamaali ah lacagtaa awel reerka markaad saddex boqol kun aan shaqaysano boqol kun oo shilin siinaynin oo reerka ka badneed laakiin haddeer toban doolar hadda sataa reerka waxba kuma filno marka lacag soomaalida aad baan cusayna inuu soo celiyo madaxweynaha waxaan ka cusayna lacag soomaalida in dib nagu soo celiyo waaya bal waxaad iga wartaa sidaa horey u shaqayn jirheen iyo sidaa hadda uga shaqaysaan magaalada boosaaso wallaahi awel waxaan ku shaqayn jirnay haddeer haddii saddex kun kiishkii shan kun oo shilin aa lagu dhufanaya shan kun oo shil haddana waxaa loo sii qaybinayaa afartan oo soomaaliga weli shan soomaaliyan ku shaqaynaa lacag soomaalina ma socoto annaga arqalada weyn nagu yeeratay waan ku dulmannahay waanu ku dhibaataysannahay marka lacag soomaalida annaga noo fiican lacagtan doolarka wax ay noo qabato iyo wax kalo midna ma laha haddaad suuqa aado oo tiraa waxaa iibsanaya waxaa lagu leeyahay intaasoo doolar wa adeena waxa ku shaqaynayso lagu dhufanayo waa kaash kaashkiinu meel ka socdo ma laha lacagta shila soomaaliga haddii aad wax iga weydiisay saameyn aad u weyn bay nagu yeelatay oo aad iyo aad baan ugu dhibaato qabnaa xaaladda taagan haddeer iyo xaaladdii hore haddeer annaga xamaaliyaanahay waxaan ka xamaalinaa magaalada boosaaso kiishkii waxaan ku qaadnaa shan kun oo soomaali lacagtiina ma socoto aqabadda ugu weyn lacagtii oon soconin shan kun oo soomaaliya markii lagugu dhuftaa waxaa loo qaybinayaa afartan dhibaatada intaa la eg maanta kiish haddiid qaadid koob shaah kuuma goyso marka hadda ka horna waxay ahayd kiishka markaad qaadid oo lacag soomaaliya aad qaadatid xamaan baad ku soo qabaysanaysaa shaah baad ka cabaysa laakiin hadda sidii shalay maanta ma aha lacagta saameyn aad iyo aad bay noogu yeelatay waan ku dhib qabnaa lacagtayna naloo soo celiyaa noo dhinto lacagtan aan garanayno qalaad madaxweynaha siciid cabdullahi haddana waxaan ka cadsanay in lacagta noo soo celiyo hadduu awoodo noo soo celiyo mararka qaarkood ma jidhaa caqabad aad kala kulantaan lacagtan electroniga laisugu dirayo haa way jirtaa wuxuu ku leeyahay qofka marka mase waxuu ku leeyahy waaba seexanayaa adiga waata waa u baahan tahay shaqadii waad bagtay haddii aad bagtay waxaad rabtaa inaad carruurtii u dirsatid waxaad rabtaa inaad ka qadaysid kama qadan kartid waayo hore sida dhaqsiyaha badan lagumaba soo dirayaba haa hawada istaagman marka qaar mar wuxuu ku leeyahay xafiiska yaaba xiranba dhibaatada intaa le haddii ay jaabkii ugu jirta iyadoo soomaaliya intaa maya gaari lahayd ima gaarteen docda kale cabdifataax xaaji gooye oo ka mid ah dhallinyarada haysta meheradaha yaryar ayaa isna sheegaya in saameyn ballaaran ay ku yeelatay shilinka soomaaliga taasoo ay ugu weyn tahay in kunka shilinka soomaaliga ah uu barakaysanaa oo faa'iido badan uu lahaa bulshada dadka masaakiintana wax laga siin jiray balse waxa uu sheegayaa in marar badan ay dhacday in qofka wax ka iibsada uusan ka helin lacagtii uu wax kaga iibiyey taasoo ku xiiran lacagta moobeelka saameynta shilin soomaaliga uu keenay waxaa weeye dhibaato weyn ayaa horta jirta waayo soomaaliga macnaha runtii ma garanaysaa ummadoo dhan oo wada noolaa dadko dhan oo wada noolaa hadda laakiin maya waa eber hadda aniga sarflaan ahaa jira dabcan maalintii intaasoo kun ilaa iyo laba kun ilaa saddex kun aan sarfi jiri alxamdulilah waa ku ladnaa dad kale haddana wuu sii hoos noolaa waayo dadkii tugsanaya wax la siinaya ma laha dadkii adana waxa ka diran ardadii soomaaliya ardadii wiilashar ardad macnaa runtii iyo dadka ardada oo iskuulaadka aaday ayaa macnaha ma garanaysaa waxa ma garanaysaa iskuulka markii ay baxaan macnaa runtii shan kun toban kun meelahaas sii jirnay mogtahay hadda ma leh wax la siinaya ma leh ciyaalka telefoonada ma wataan yararka ah marka dhibkaas horta waa jiraa saameyn weyn ayuu keenay shilan soomaaliga macnaha runtii waxaan jeclaan lahayn in noola soo celiya shilan soomaaliga annaga haddaan nahay ganacsatada ama shacabka deegaanada puntland ku nool gaar ahaan magaalada boosaaso okay hadda sidoo kale runtii markii ay dadka qoysaska macnaha runtii ay qaataan dukaanka dukaanka waxaa looga dira laba kun oo shil macnaha runtii waxbay soo gooy ah dhowr dhowr shay oo lagu soo heli jiray hadda boy tobankii macnaha runtii waxba ma goynanta xaaraan bay ka tahay waxba ma goynay marka niyow saameyn weyn ayuu leeyahay markii runtii ka hadalna mugta qofkal waa fahmi karaa laakiin hadda dabcan markii qoysaska macnaha runtii ma garanaysaa boqol kun oo shilin ayaa waa hore qaadan jireen biil ahaan loo qaadan jiray hadda laakiin waxaa weye waxaa jirta in reerkii galabtiina shan doolar subaxiina shan doolar dhibkaas marka waa arkaysaan kulley saameynta macnaha runtii shilan waxaa keenay shilan soomaaliya macnaha runtii macnaha runtii la waayeelis oo meesha ka baxay baa yeelisa hadda fiiri subaxii wax kumayn intaasoo qof oo tugsanaysa waagi hore kun oo kow laba saddex afar shan ilaa toban kun runtii toban qof toban kun aan sii jirnay hadda ma leh saameyn weyn ay leedahay lacag qalaad iyo lacagtaas ku mid maaha maamulka puntland markii uu meesha uu ka saaray lacagta shilinka soomaaliga waxaa aada u xumaatay nolosha qaar ee bulshada gaar ahaan kuwa danta yar ee aan helin lacagta doolarka moobeylka la isugu diro halka sidoo kale maciishada ay kor u kacday waxaana meesha ka baxday dadkii ku noolaa dabaqada yar balse dadkaasi waxay codsanayaan kana codsanayaan maamulka puntland in dib mar kale loo soo celiyo lacagtii shilinka soomaaliga si noloshooda ay isku bedesho yuusuf maxamuud v o e boosaaso